maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta u fadhiistay kiis ay eedeysanayaal ka yihiin cabdi cismaan cabdulaahi ayuub maxamed cabdi iyo gallad axmed xuseen oo dhammaantood ku eedeysana dilka allah u naxariiso hooye sahre caratan xirsi iyo gabdhaheeda oo dhowaan lagu dilay aagah deegaanka qayib ee gobolka galgaduud madasha lagu qaaday kiiskani dilka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala tirsan dowlad goboleed galmudug saraakiisha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud ayaa furay kiiskan isaga oo na jeediyey eedda loo haysto eedeysanayaasha waxaa dilkas ah oo naxariis darro ah si wadajir ah ugu geysateen ekis marxuumad zahra cartan xirsi ina butaaca cabdulaahi axmed afartiisan jir ah ku dhalatay xiindheere deganeed baaldheer lambar labo nuuro axmed maxamed ina sahre cartan xirsi siddeed iyo toban jir ah ku dhalatay deganeed laandheer saddex xaawo axmed maxamuud ina sahre cartan xirsi lixiyo toban jir ah lixiyo toban jir ahayd ku dhalatay deganeed baaldheer afar faa'iso axmed maxamuud ina sahra cartan xirsi afariyo toban jir ahayd ku dhalatay deganeed baaldheer dilka marxuumaynta ayaad u adeegsateen qoryo ak forsoban ah idinka oo rasaas baas tirabeel ah ku laayay marxuumaynta magacyadoodu sare ku xusan yihiin eeddaas ayaa la idiin soo jeediyey cabdi cismaan cabdulaahi waxaa kuu furan waa galay ma gelin iyo doodaan ka qabaa maana gelin ayuub maxamed cabdi ma gelin gallad axmed xuseyn ma aana gelin hameen imaanin dhanka kalena xafiiska xeeralyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug uu matelayey cabdixakiin maxamed xirsi kusimaha xeeralyaha guud ee galmudug ayaa soo jeediyey eedda loo haysto eedeeshanayaasha iyo marxaladaha baaritaan ee soo martay dadkaas waxaa si sharci darro ah ku diloo naftoodii ku dhaafiyo oo weliba naxariis darro ah oo wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah saddexdaas eedaysane ee maxkamadda hor fadhiya waxa aan samaynay baaris dheer aan samaynay eedaysanayaasha ciidanka dowladda laamaha ammaanka oo kala duwan oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliiska iyo ciidamo kale oo kabaha oo kala duwan waxa ay sameeyeen howlgal lid ku ahaa arrintaas oo lagu soo qabanayay ama lagu baacsanayay eedaysanayaasha sidii loo soo qaban lahaa sharcigana loo horkeyn lahaa siday maanta hor fadhiyaan dhanka kalena qareenada u doodayey eedaysanayaasha ayaa iyakuna difaacay iyagoona sheegay in eedda xeraalyaha ay tahay mid qabyo ah taasina aan go'aan lagu gaari karin qof cayiman inuu dilo ku talagalo waay lama keenin ku talagal cayiman oo inta qora la cabaystay oo la dhaqaaqo loo qastay la dilo lama keenin marka lama odhan karo afar boqol saddeed afar laskama soo qaadi kara haddii aan la helin caddayn marka la caddaynaayo dil marka la caddaynayana waxaa lagu caddeeyaa lama arrin laba nin oo markhaati oo weliba oo mataqaanaa caadil ah oo aan ahayn faasiqiin inay caddeeyaan waayo ama maahee waa inay ayagu qirtaan oo yidhahdaan dembiga annagaa geysana haddaba lama haayo qiraal
waxaa lagu caddayn karaa dilka in uu qirto qofkii falka sameeyey lama hayo saddexdooduba waxay ku jawaabeen maxkamadda hortooda maya qiraalkii horoo laga qoray maya ugu dambayna guddoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud ayaa soo xiray fadhiga garmaqalkani iyo isagoo oona ballamiyey fadhiyo kale dibna loogu dhagaysan doono dilkan ayaa maalmo ka hor ka dhacay deegaanka qayib ee gobolka galgaduud taasi oo lagu laayay hooyo iyo carruurteeda